xanuunka dhimirka ayaa ah cudur ku dhaca maskaxda kaasoo saameyn weyn ku yeesha nolosha iyo caafimaadka qofka uu haleelo xanuunka dhimirka wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa waxay sheegtay inay hirgelinayaan xarun si bilaash ah loogu adeego dadka la xanuunsan dhimirka agaasimaha waaxda dhimirka ee wasaaradda caafimaadka jubbaland ismaaciil cali maxamuud ayaa waxa uu ka warbixiyey qorshayaasha ay ugu talagaleen inay ku horumariyaan adeegyada ay u baahan yihiin dadka la xanuunsan dhimirka isagoona ugu baaqay bulshada inaysan faquuqin dadka la xanuunsan dhimirka wasaaradda roolkeeda wacnaha waa waa ballaaran yahay roolka ugu muhiimsan waxaa weeyaan inay u sameyso in macnaha dadkaasi macnaha mental healthka qaba horta wacyigelintoodii iyo ummaddii laftirkooda waxaa laga yaaba dadkaasi inay macnaha la kulmaan macnaha sometimes faquuq iyo macnaha culeys badan inay la kulmaan in qeybta macnaha wacyigelinta iyo dadkii macnaha in wacyigooda kor loo qaado oo ku aadan macnaha xanuunada ku dhaca dhimirka inaan kor u qaadno laakiin macnaha meesha ugu culus ee hadda aan rabno inaan macnaha xoogga saarno waa human resourceka waaye oo dadka ka shaqeyn lahaa macnaha xanuunka hadduu jiro waxaa la yidhahdaa adduunka si guud ahaan sideedda qofba qofbaa macnaha xanuunkaas mental health problem qaba waa globally wadamada crisis-ka ka jiraan oo dhibaatooyinka ay ka jiraan way kasii daran yihiinoo macnaha shantii qofba qofbaa qabaa la dhahaa in soomaaliya marka ayadan specifically macnaha dhibaatooyinka way sii dheer tahay waa marka research laga sameeyey waxaa la dhahay saddexda qofba qof ka mid ah wuxuu qabaa some kind of mental health problem nooc ka mid ah xanuunadan ku dhacaa dhimirka ayuu qabaa marka marka laga hadlayo xanuun dhimirna macnaha ma aha waxa qofka ka fog waa waxyaabaha ugu yar ee ku dhici kara qofka waa iska stress oo laga yaabo macnaha inuu ka adkaanshiyihii iyo inuu la qabsado oo kale ay ku adkaato oo qofka waxoogaa uu stresso macnaha normal stress aa dhici kara iyo acute macnaha acute maruu yahay marka chronic noqon karo oo uu cuslaan karo marka saas darteed marka annaga waxa hadda aan rabno inaan xoogga saarno oo wasaaradda priority-ga ay siinayso waxaa ka mid a in macnaha human resourceka la xoojiyo kooda wacyigelinta in aada xoogga loo saaro oo dadka macnaha wacyigooda loo kor loogu qaado qodobka labaad ee aan rabno inaan xoogga saarno waxaa weeye macnaha dadkii maanijgareyn lahaa oo xanuunkaasi la tacaali lahaa in macnaha la dhiso capacitygooda la dhiso macnaha waxoogaa gaab baa jira macnaha marka laga hadlaayo macnaha firaaqaa jira xagga macnaha mental healthiga iyo macnaha ii sheeg marka qaabkii macnaha loo manage gareyn lahaa keesiska macnaha ma keesas badanaa jira keesaskaa jira marka waxay u baahan yihiin in la manage gareeyo oo ii sheeg la daaweeyo marka daawadina way taallaa xanuunkana waa jiraa laakiin meesha cilada ama firaaqa uu ka jira waxaa waaye dadkii daawadaas siin lahaa ama xanuunkaa daaweyn lahaa in macnaha la helo